balin yar horta doorashadan waxa ay tahay bal haddaad dadka u dulmartid doorashadii weyneed november baa dabcan la sugaya haddaan doorashadan xasan oo kuu dulmaro doorashadan horta waa doorashada dhexe dimuqraadigu waa waktiga ay dimuqraadigu kala haraan waxaa jira laba doorashaa jirta doorashada dhexo primariga la yidhaahdo ama doorashada dhexe ah iyo doorashada dhexo oo november ah oo doorashada ugu dambeyso ah oo labada xisbi ay isugu yimaadaan midna xisbiga gudihiisa ku tartama midna labada xisbi baa isugu soo haro ku tartama markaasaa loo gudbaa congresska aad baa loo sugayay hadda tartankan ilhaan cumar bal natiijadii u dambeysay haddaa noo dulmarto iyo cidda la tartamaysa oo khatarta ku ahayd iyada waxaa la tartamaya nin la yidhahda antonio melton oo nin madow ah oo looyar ah oo mataqaana nin family man oo ilmo iyo reer caruura leh ninkani waa nin reer minnesota ah wuxuu sheegtaa inuu dadkii u codeeyey ilhaan uu yahay oo soo dhaweeyey laakiin habdhaqankeeda iyo waxeeda uusan ku qanacsanayn uuna u arkay in waktigii la bedeli lahaa ilhaan inay jirto inay la joogo marka ninkaasaa la tartamay ninkaas marka waxaa dhaqaalo badan uu ka helay baa laleeyahay dadka yahuudda iyo qaar dad republicanka kamida iyo iyo dad progressiveka laftiisa kamid ahoo dad badan oo iyada taageersanaayo xoogaa hadda kasoo horjeestay isku soo wada duubo ilhaan iyo ninka la yidhaahdo antonio caawa waxay ahayd habeenkii kala baxa oo dimuqraadiga dhexdiisa ah caawa aad baa ilhaan loogu soo dhawaaday runtii marka la fiirsho dadyowga hore la tartami jiray ninkan antonio aad buu ugu soo dhawaaday ilhaan ilhaan waxay kaga badisay antonio antonio wuxuu keenay thirty nine point three ama forty percent ku dhawaad buu keenay halka iyaduna lix boqolkiiba lixdan ay keentay marka waxaad moodaa waktigii doorashadii hore intii ay ku guuleysatay inay ku guuleysatay sidoo kale waxyaalaha dadka soomaalidu soomaalidu runtii way kala qaybsaneed iyada lafteedu marka soomaaliduna waxaa jirtay in dadka eliidka ah oo soomaalida ah oo aqoon-yahanadii iyo siyaasiyiintii iyo oo ku dagaalamayay magaca magacooda ku dagaalamayay in magaca soomaalidu uusan ka bixin runtii cambaign weyn bay sameeyeen dad soomaali oo ku kacsan oo runtii dhaliilo usoo jeedinayeen ilhaan way jireen balse waxaa badnayd runtii dadka taageeray oo soomaalida ah oo stateka minnesota iyo adduunkaba runtii kasoo taageerayay kuna boorinayay inaysan ilhaan dhicin marka arrintaa waxaad moodaa ilhaan taageero badan inay dadka soomaalida ka heshay waxaa ugu darnayd runtii aadka dadka loo fiirinaya waxay kamid ahayd areada laga soo dooran jiray oo ama ayaad ka ahayd state representativeka ka ahaan jirtay ama markii horeba ay siyaasadda kasoo gashay oo dadka soomaalida ugu badnaayeen halkaasi waxaad moodaa boqolkii number badan seventy percentage inay mataqaanaa seventy six percentage inay heshay baad moodaa numberkii hore oo ay sanadkii hore ka heshay inuu numberkan kaba sii batay baad moodaa waa gartay marka maxamedow waxaad sheegtay dadka soomaalida ahu social mediaha iyo in aad aada ugu kala qaybsanaayeen oo dad badan oo taageersan dabcan qaar kasoo horjeeda qaarkood hadday doonaanba codiyay ku yeelan oo hadday lagayba yaaba xataa waddankaba inaysan deganayn laakiin dadka degan kursiga hadda laga dooranayo ilhaan imisay la egyihiin marka loo loo fiiriyo guud ahaan dadka doorashada ka qaybgalayay ma waxaadse is leedahay taageero badan bay u muujiyeen ilhaan
dadka soomaalidu marka la fiirsho dadka runtii mucaaradayay badana uma badnayn dad eryada degan uma badnayn dad yaro kooban bay ahaayeen shaksiyaad runtii marka la fiiriyo laakiin dadka soomaalida oo taageersanaa ilhaan baa aad u tiro badnaa oo runtii ama stateka ha noqoto ama adduunkaba ha noqoto dadka soomaaliduna sidaa ogtahay way isku xiran yihiinoo dad baa ilaa soomaaliya kasoo wacaya dadka ilaa canada ilaa mataqaana maraykanka meel walba qof walba qofkii uu yaqaanay baa runta moodaa in mataqaana dadka barasharka ugu badan wuxuu ka imaanaya dadka soomaalida ah xoogaa dadku dacaayaday waxbaa iska jirjiraan oo hadda cambaign marka la joogo ama qofku siyaasad galo meelo boogaah oo laga taataabto lagama waayo laakiin waxaad moodaa overall dadka soomaalidu inay xoogaa ka han ay mataqaanaa meel fog fiirinayaan oo waxyaabaha hoose oo dhaliilaha aysan dadku ku mashquulsanayn baad moodaa ay ku mashquulsan yihiin inuusan magacooda saaxada ka bixin oo congresska kursiga ay fadhiyaan
waa gartay hadda tan waa isreerreebkii bay ahayd doorashada weyn ee nofembar dabcan waxaa la tartami doonaa xisbiga jamhuuriga dad ka tirsan kursigu guud ahaan xisbi lagu qabsan karaa qofka dimuqraadiga matalaya mise tartan adag baa la filaya inay taasna u gasho macadka runtii ma aha meesha ilhaan hadda kasoo gelayso waa meel ay mataqaanaa dimuqraadiga iyo progressiveka ku badan yihiin waa meel republicaanku uusan aada u deganayn dad yar yar baa ka degan waa areada mataqaana dadku ay u badan yihiin dimuqraadigu marka walwalka ugu badan oo ilhaan hadday caawa ka gudubtay dimuqraadiga dhexdiisa xataa waxaan filayaa inaysan xataa u baahan doonin inay cambaign badan samayso sababtoo ah dimuqraadigu markuu qofku soo baxo kulligood waa ku daba faylaan ama waa kudaa ku daba saftaan marka walwal dadka soomaalida iyo ilhaan iyo mataqaana dimuqraadiguba kama qabaan in qof republicana uu kursigaasi hunguriyeyn doono waa garta ugu dambeynta maxamedow ilhaan maanta ayay ku guulaystay doorashadii sidoo kale joe biden oo ah musharaxa xisbiga dimuqraadiga waxa uu u doortay camila harris inay noqoto musharaxadda madaxweyne ku-xigeenka waa gabar madow dareenkaaga ku aadan in markii ugu horreysa taariikhda ay gasho gabar madow ama haween madow laga dhigo musharaxadda mid ka mid a xisbiyada waaweyn runtii runtii waa sax weeye gabadhaasi maantuu doortay runtii dad dimuqraadiguna aad bay usoo dhaweeyeen runtiina muddu ka fakerayay oo runtii aad ba u raadinayay waayahana waa la hadal hayay in gabar vice presidenta dalka maraykanka loo sameeyo shacabka maraykanka oo runtii dumar u badan aad bay u taageersan yihiin oo waa soo dhaweeyeen badanaana de qofka running maidkaaga ahi inuu qof noqdo dumar ahi badanaa ba power weyn kuma lahan mataqaanaa maraykanka sidaa la socotay madaxweynaha ayaa dalka xukuma marka adu calaa kulli xaal isku soo celiyo isku soo wada duubo qoftaasi waa la soo dhaweeyey ma garan karno way cusub tahay waana qof looyarada sida lanoo sheegay looyarada oo aftahana waxaana la saadaalinayaa benis oo ah mataqaana ninka la yidhahdo ninka hadda vice presidentaha ka ah qof ka codkarsan oo mataqaanaa inay tahay oo runtii ninkaasi ay dooda dhulka la geli doonto maxamed wardheere oo ah suxufi ku sugan magaalada minneapolis maxamed aad baa umahadsantaha